subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax axaada bisha februari waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka koob iyo soddonka mitriban iyo bogga internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre aadan iyo sahra cabdi axmed
oo ka muujiyey werwer fara badan haddii halkaa lagu qabto inaanay kalsooni weyn ku qabin kalsooni weyn aanay ku qabin oo yidhi meel kale hala doondoono saasaan anagu kalsooni ku qabnaay ujeeddaduna reali waxay tahay in waxa weeye in meel xalaali waa caddaana in lays wada arkayo oo aan qolal badan oo madmadow lahayn oo dhir badan lahayn oo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka warramaya goobtii doorashada horey loogu sii asteeyey oo laga bedelay halkii ay ahayd meel kalena loo raray waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan somalilan oo meelo ka mid a roobab ay ka horeen xilli ay abaarta dadka iyo dunyaduba ay u dhimanayaan barnaamijkii waxaad maqli doontaan ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dalkan maraykanka waxaa isa soo taraya muranka iyo loolanka u dhexeeya laamaha fulinta iyo garsoorka murankan ayaa cirka isku shareeray kadib markii maamulka madaxweyne trump ay rafcaan ka qaateen go-aankii garsoorka ee laalay amarkii madaxweyne trump ee mamnuucidda dadka u dhashay toddoba dal oo muslin ah inay soo galaan dalkan maraykanka madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku eedeeyey garsoore james robert oo ah garsoore federaal ah oo sanadkii labadii kun iyo afartii soo magacaabay madaxweynihii hore maraykanka george bush donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin qoraal ah oo isku weydiinayo qaabka uu noqonayo mustaqbalka maraykanku haddiiba uu garsoore federaala ka hor imanayo go-aan ku saabsan ammaanka qaranka madaxweynaha ayaa ku baaqay in go-aankan la laalo islamarkaana lagu tilmaamo mid waxba kama jiraan ah saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada iiraan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dalkaasi ay wadaan tijaabooyin cusub oo dhinaca gantaalada ah saraakiishan ayaa waxa ay sheegeen in iiraan ay barbar socdaan dhuulo tusiyo military kuwaasi oo kusoo beegmaya kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo bandhigay cunuqabateen cusub oo la saaray dowladda iiraan telefishinka dowladda iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada jamhuuriga ee iiraan ay sabtidii soo gebagabeeyeen dhoolatus military oo ka dhacay gobolka samaan ee waqooyiga waddankaasi iiraan subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da guddiga doorashada soomaaliya ayaa sheegay inay bedeleen xaruntii lagu qaban lahaa doorashada madaxtinimo ee soomaaliya toddobaadkan aynu ku guda jirno xaruntaasi oo horey usii ahayd iskool buluusiya ayaa haatan loo raray xaruntii afisyoone ee ciidamada xooga dalka ee isla bartamaha magaalada muqdisho arintan ayaa timid kadib markii in badan oo xubnaha musharaxiinta doorashada soomaaliya ee ka qaybgalaya baratankana ku jira ay sheegeen inaysan ku qanacsaneyn oo aysan ahayn meel madax bannaan xarunta taliska booliiska haddaba doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya ayaa wuxuu iiga warramay waxaa dhaliyay in xaruntii hore laga bedelo doorashada tan cusubna loo raro
labada labada goobood afisyon iyo iyo halka booliisku midna a bay ahayd midna b bay ahayd marka labadaba de marka hore waa waa lagu heshiiyey in labaduba a iyo b isku noqdaan waa garta marka marka ma aha yani wax weyn oo haddii xataa b loo bedelo wax weyn oo aan hore laysku waaweyn oo meesha la bedelay ma jiraan waxa weeye a iyo b bay ahaayeen marka imika waxaa loo badan yahay in b da la tago waa gartay sababta loo tegaya sababaha loo tegayaana waxa weeye evaluation ay soo sameeyeen guddida iyada iyo guddida anti corruptionka la yidhaahdo ayaa waxa ay u eg tahay in loo guuri doono tan kale ay ka ay ka magaranaysaa ay ka dhib yar tahay sida loo sida loo ilaaliyo socsocodka dadka waxaa loo ujeedaduna waxa weeyaan in meesha laysku dayo in wax meesha kasoo baxa wax xalaala noqdaan waa gartay waxaan la hadalna qaar ka mida musharaxiinta dhinaca u badan ee madaxweynaha maahane dhinaca kale ah waxay noo sheegeen in ay maaragtay ku qoonsadeen iskool bulusiyo in taliyihii ciidanka booliiska uu u janjeero dhinaca madaxweynaha iyagoo dhanna ay codsi keeneen ah in xaruntaasba laga bedelo oo afisyoone oo xaruntii ciidanka xooga dalka la geeya meel ka madax bannaan booliiska ah oo ay ku qalbisan yihiin marka taasi miyaysa keenin inaad bedeshaan xarunta mane waxa weeye afar iyo labaatan mudane oo aada iyo aada sharaf u mudan baa soo soo qortay inay madaxweyne dalka ka noqdaan afar iyo labaatankaasi sideed iyo toban ka mid a baa warqad soo qoray odhanaya arrimaha adimaka soo sheegtay qaarkood oo ka muujiyey werwer fara badan haddii halkaa lagu qabto inaanay kalsooni weyn ku qabin ya kalsooni weyn inay ku qabin oo yidhi meel kale hala doon doono saasaan anagu kalsooni ku qabnahay ujeedaduna reali waxay tahay in waxa weeye in meel xalali waa caddaana in layswada arkayo oo aan qolal badan oo madmadow lahayn oo dhir badan lahayn oo ya marka labadii meelood meel kaloo loo guuri karaa ma jirta labadii meelood in laysku eego unbay unbay noqotay baarlamaankuna wuxuu ku shaqeeya waa aqlabiyadiyo vote maaragta waya markaad markaad afar iyo labaatankii sideed iyo toban yidhaahdaan meeshaa dhibaatan ka arkayna in meel kale ha loo bedelo kolley iyo kolley baa anaga mas-uuliyadda na saaray waxa weeyaan inaan aada iyo aada u dariisno dhegaysano cid walba dhegaysano soo eegno annaga iyo anti corruptionka qolada la yidhaahdo qolada ashax wanaagga waa qolo cusub oo independent oo magaranaysan cidna ku xidhnayn marka waxaan jeedhaa in xaggaa kale ay ay ka ay ay ka ka fiican tahay dhinaca dhinaca voteynta voodka iyo dhinaca codka iyo magaranaysa iyo socodka laysku socdayo banaanka dhulku siduu yahay iyo magaranaysa waa tahay waayo dhinacii kaleeto oo loo xaglinayay in ayaga dhankooda ay u janjaraan booliiska ama goobta wax lagu qabanaya cidda gacanta ku haysa ayaga laftooda ma idinku raaceen inaad bedesheen iskool bolusiya oo afisyoona hadda laga dhigaayo goobta doorashada wax may ka qabaan ayagana ma hubo inay wax ka qabaan ma hubo inay wax ka qabaan madaxweyneha iya baad sheegaysaa miya waa sidaas waa sidaas ha ha weli weli ma hubo weli arrintaa ma hubo inay wax ka qabaan in kale laakiin de waxaan isleeyahay kol haddii waxaa la wadaa uu yahay un in la xaqiijiyo in xaqa lagu socdo oo wax la isla wada ogyahay la la sameeyo waxaan u malaynayaa in in laysku raaci doono un in in la in la in la adkeeyo dhinaca loo guuro waayahay dhowaantan waxaa iscasila guddoomiye ku-xigeenkaagii guddigiina doorashada loo xilsaaray ee baarlamaanka ka yimid cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag wuxuu ka hadlaa la yiri oo si dhinaca u janjeerta u muuqatay xaflad madaxweynaha uu u qabtay xildhibaanada marka ma adinkaa ku qasabteen inuu iscasilo mase isaga ayaa go-aansaday made arrintaasi waxay ahayd arrin annaga xilkan saaray waxa weeyaan inaan sayda wala u noqono afar iyo labaatan mudane oo doonaya inay madaxweyne noqdaan marka mas-uuliyaddu waxa weeye in inaan u muuqano ama aanu ahaano dhexdhexaad inaan ahano weeyaan oo qof waliba nagu kalsoonaado kalsoonidaas umahanu ku shaqayn karayna kol haddii kalsooni kalsoonida aada lumiso oo aad aada iscadayso inaad meel raacsan tahay de markaa waxaa fiican waxa weeyaan markaa inaad shaqada shaqadaa iska iskaga tagto meel walbana waa sidaa marka markii uu ninkaa odayga arrintaa sameeyey ee uu meeshaa tegay oo ka hadlay wuxuu lumiyey marka waxa weeye dhexdhexaadnimadii waxaanu markaa gartay inuu isagu iscasilo sidaasaanay u dhacday qof kale lagu soo gudbi waa tahay sidee culeys ayay idinkugu tahay marka dhinacyada doorashada inkastoo dhinac ay u badan yihiin inay isku aragtiin u dhodhow yihiin haddana dhinaca dowladda madaxweynaha dhinac ayuu taagan yahay marka labadaas dhinacee aadka u kala fogaya haddana doorashada isku haya wada musharaxiinta ah wakhtigiiyo dhow culayska jira sidee ayay adinka laftirkiina caqabad idinkugu tahay inaad howlihiina u madax banaanaataan oo dhib la-aan aada hoosha u wadaan anaga aniga waxay la tahay waxa weeye waxaynula tahay guddigayada annaga guddigayada doorashooyinka madaxweynaha iyo guddida kale ee madaxa banaan ee loosoo xilsaaray arrimaha corruptionka ku saabsan guddoonka baarlamaanka oo labada aqalba waxay noola egtahay waxa weeyaan waxaan wadnaa waxa weeyaan in wax wanaagsan kasoo baxaan maalinta sideedda in dadku ay baarlamaanku meel helaan ay ku vote ku sameeyaan wax kaloo meesha looga baahaya ma jiraan baarlamaanku votekii bay hayaan votkana iyagu iskuma voteynayaan afar iyo labaatankaas ay u kala voteynayaan habka loo tirinayo in laysla wada arko in loo wada taagnaado annaga mas-uuliyadda nasaarina waa taas dayna waxa weeyaan inay taasi dhacdo mas-uuliyaddu waxa weeye inaan meel u helno transparent inaan af ingiriisiga lagu yidhaha transparent inay doorashadaasi ku dhacdo waadax ya xildhibaanku waxa weeye inuu meel helo votekiisa uu ku rido isagoo arkaya meeshuu ku riday isagoo isagu xaq ule isagoon la arkayn calaamadiyo isagoo hortiisa lagu tiriyo iyadoo hortiisa international lagu tiriyo waa garta isagoo meesha lagu xurmeeyo fadhiya fadhiya isagoo aan dad kale oo fara badan meesha soo gelin iyadoo organizationka la dhowrayo iyadoo la- la- la iska ilaalinayo laiswada dhex galo laiswada dhex yaaco Mhm.
ya meesha soomaalidu saf bay kala qabtaa ilaa weligeedba saskaasi qabtay waxa weeyaan afar dhino meel ku wada haddii la arko waa la sasaya waa ta- waxaan yaraynaynaa waxaan yaraynaynaa isdhexgalka iyo muruga iyo dadka badan ee socda meesha waxaanu yaraynaynaa dadka kale ee meesha imanaya silbale waxaan doonaynaa saddex boqol iyo sagaal iyo labaatankaas inay meel isku yimaadaan meel la kabooteeyaan halkooda fadhiistaan la tiriyo lagu kala tago meesha kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayay
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a deegaano ka mid ah somalilan ayay ka da-een robab meelaha qaarkood biyo dhigay deegaanada robabku ay ka da-een ayaa waxaa ka mid ah kuwii ugu darnaa ee ay saameynta badan ku yeelatay abaartu taasi oo ay dad badan iyo duunyaba ay ku dhammaadeen haddaba wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa deegaanada ay roobabkani ka cuurteen oo ah gobollada bariga somalilan gaar ahaan qaybo ka mida gobolka sanaag ayaa sida ay v o a u xaqiijiyeen dadka deegaanadaasi waxaa ka mid ah magaalada ceergaabo iyo nawaaxigeeda oo uu galabta ka da-ay roob lagu qabowsaday oo socday muddo ku siman nusu saac roobabkan ayaa sidoo kale ku siman deegaano badan oo ka mida gobolkaasi sanaag sida deegaanada dararweyne kulaal laasasurad karamaan iyo deegaamo taxan dhinaca xeebta geesta kale inkastoo aanu ahayn roobab sida kuwa deegaanadan aynu soo sheegnay oo kale biyo dhigay haddana waxaa iyana roobab horay laga soo sheegaya deegaanada laasqoray iyo sidoo kale dhinaca deegaanka ceel afweyn ee gobolkaasi sanaag deegaanada ay roobabku ka curteen ayaa ka mid ah meelihii abaartu sida daran u saamaysay iyadoo inta badan xoolihii ay ka baxeen islamarkaana dadkii deegaankaasi qaarkood ay ka hayaameen halkaasi sidoo kale magaalada hargeysa ayaa ilaa maanta waxaa dul hooganayay daruuro madow walow aanay hoorin waxaa xusid mudan in doorashadii madaxtooyada ee bisha dambe dhammaadkeeda qabsoomi lahayd loo baajiyey abaaraha dalka ka jira dartood iyadoo loo asteeyey inay qabsoomaan bisha tobnaad ee sannadkan wakhtigaasoo dhinacyada siyaasaddu ku sheegeen inay tahay wakhtiga la filan karo in abaaraha laga soo doogo sida lagu sheegay warbixinaha ay soo saareen hay-adaha daneeya arrimaha bini'aadamnimada waxaa deegaanadan ay ka mid yihiin meelaha sida ba-an ee abaartu u saamaysay waxaana dadyo badan oo abaartani ka soo barakicisay dhinaca bari ee somalilan ay ilaa hadda ku sugan yihiin deegaanada galbeedka halkaasoo ay ula soo hayaameen intii xoola u hadhay iyo naftoodaba barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal hadda nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhowr iyo labaatankii sano ee soomaaliya ay burbursanayd eh, dadka soomaalida ee imanayay wadamada qurbaha ayaa qaar badan oo ka mid ah gacan ka geystay horumarka wadamadii ay tegeen in badan oo ka mid ah jaalidaha horumarinta bulshada ka shaqeeya ayaa kasbaday magac iyo abaalmarino cabdiraxmaan cabdi raage oo loo yaqaano yaasiin waxa uu magaalada helsinki ee dalka finland ka mid yahay bulshada dadka ugu firfircoon dhowaantan ayaa dowladda dalkaasi ay guddoonsiisay abaalmarin haddaba saare cabdi axmed ayuu uga waramay abaalmarintan uu helay iyo waxa uu ku mutaystay abaalmarintan la isiiya qiimo ahaan waxay u dhigantaa wadanka finland wuxuu xornimada qaatay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii waxaana biladan la suubiyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankii waxaana loo suubiyey halgamayaashii waagaa jiray oo la siin jiray biladan kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal iyo tobankii kasoo bilaabato waxaa la siin jiray dadka muhiimka u ah sida dadka usoo halgamay oo wadanka soo difaacay ciidamada ayaa la siin jiray markii dambena waxaa la siin jiray dadka wadanka ugu sarsareeyo oo ilaa iyo heer prime minister waa garta ee ama ee ama heer madaxweyne ee waxaan ilahay heerka ugu sarreeya ama taliyaha ciidamada ama wasiirka gaashaandhiga la siin jiray dhanka difaaca wadanka iyo ilaalinta midnimada wadanka finland dadkii usoo halgamay ayaa la siin jiray waa gartay marka qof soomaali ah oo wadankaas ku tegay ee qaxootinimo la siiyo marka bilad dadkii u dhashay wadanka usoo halgama ama wax weyn ka qabtay asna la siiyey maxay uga dhigan tahay ee soomaalida deegaanka joogto maxaad ku fasiri lahayd macnaha in culayska intaas in laeg biladle lagu siiyo
wallaahi abaayo dad badan oo finisha ayaa i weydiiyey oon isla shaqayn oo dhaha dhaqaatiir iyo maamul sare oo isbitaalka weyn oo jaamacadda waddanka finland magaalada helsinki ku yaala ay weydiiyeen dad badan oon aqoon isku leenahay dariska xataa waa weydiiyeen diritoorka ama maamulaha iskoolka xataa waa weydiiyeen biladan waxaa shuruud u ah in wadanka aada usoo shaqaysid ugu yaraan afartan sano ama aada wadanka usoo halgantid marka dad badan oo oo wadanka xataa xoogaa yar masayraa galay ummadda soomaaliyeed oo wadankan joogta iyo ajaanibka iyo qaano iyo finishka aan saaxiibadana aada ay u bogaadiyeen la yaab kadib macnaha ummadda soomaaliyeed aaday macnaha ay ay macnaha usoo dhaweysay anigana waa waxay ugu noqota mid aan lama filaana oo hadda ka hore waxaa laysiiyey shahaado sharafeed oo madaxweyne kale oo dumar ahayd labada kun iyo kowdi ayay tii shahaado sharafeed haddana waa bilad sharafeed la siiyo dad macnaha wadanka usoo halgamay anigana waxaa aan nin qaxootiya oo wadanka soo galay sagaashankii laakiin soo dhalinyaraa waxna bartay siyaasadana ahaa ruuxii ajnabiya oo non finish ah in aan finish ahayn oo ugu horreeyay oo siyaasadda finland soo galo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii kowdii january waa gartay marka maxay ka bedelaysaa noloshaada maxayse kaaga dhigan tahay shaksiyan adig wallaahi abaayo bilad lagu siiyo waayo soomaaliyaba bilad geesiya la siin jiray wadanka dadka usoo halgama la siin jiray waxa aan ruux iska caadi yaho oo macnaha qalbigiisu fiican yaho iibaan laho islaana waa ku qancay in la iyiri dadkaad macnaha shaqadii aada qabatay ayaa lagugu abaalmariyay taas waa ku qancay waxaanan ku helay reerkayga iyo xaaskayga oo shaqo badan macnaha in aan subiyo ii ogolaatay ilmahana ii korisay alxamdulilah heer fiicanna iisoo gaarsiisay ayadan ku helay madaxeeda oo waa ogtahay wadanka wadaan la joogo irsi maleh iyo dad macnaha qaraabana ma joogto haddii aysan xaaska ku fasixin bulshada lagaama dhex arkaayo hadda bulshada intaan dhaafayaan finishkii oo dhan dhex galay marka ayadan ugu mahadinaya ilaahay ka sokow iyo dadkii ila soo shaqeeyay oho shaqada ila soo qabta urur weynaha wadanka finland oo aan xubin ka ahay oo asna aada u firfircoon waay haddaad bal dib noo xasuusiso waxaad qabatay adoo soo koobaysid abaayo waxaan qabtay horta ilmaha waxaan ka caawinay jiray ama ka caawiya weli oo si iskaa wax u qabsaha in macnaha cashirada loogu celiyo in waxbarashada ay heer sare ka gaaraan aqoon dibadda loogugu diro wadamadii ruushka ka go-ay ama gaashaanbuurtii waarso ka go-ay aan u dirnaaho ukraine moldovia romania hungary bulgaria iyo si ay wax noogu soo bartaan caafimaad iyo macnaha injineernimo adiga waxbarashada sarena waan ka taageera kuwa hoosena waan ka taageera waktiga ugu badan oo ay ciyaalku ubaahan yihiin sahrow sidaa ogtaha waa waktiga firaaqada oo ay ilmaha firaaqada yihiin ayaan waxaan u suubina camal in ay macnaha xirfado badan ay bartaan oo kubadda aan ahayn sida orodka iyo macnaha kubadda waxyaalo badan oo waktigooda ku dhumiyaan waktiga ay baaluqa yihiin oo ah sagaal sagaal sano ilaa iyo siddeed iyo toban sano iyo guud ahaan ummadan soomaaliyeed oon u doodno xuquuqdooda iyo ajnabiga wadanka oo dhan haddii sharci la bedelayo oo kale dadka lasoo weydiiyaan nahay ururka lasoo weydiiyo haddii waxa macnaha dood iyo xuquuqda ajnabiga loo doodayo
cabdiraxmaan cabdiraage oo loo yaqaano yaasiin oo khadka telefoonka ee dalka finland ugu waramayey saare cabdiraxmed halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq waxaa loogu qabtay tartan caalami ah oo ciyaaraha maratoonka ee orodada oo ay ka qayb galeen ilaa iyo ku dhowaad soddon waddan oo kala gedisan iyadoo islaamar ahaantaasina soomaaliya ay ka mid noqotay dalalkai ku guulaystay kaalimaha ugu horreeya kana mid noqday tobanka waddan ee kaalinta ugu horreysa gashay ee la abaalmarinayo soomaaliya waxaa u matelayey laba orodyahan oo xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya usoo xusheen inay ka qayb qaataan tartankaas waxaana waddanka afraad noqday soomaaliya oo cabdi daa'uud rooble uu ku guulaystay in uu soomaaliya magaceeda inta afraad duldhigo islamar ahaantaasina ka mid noqday dalalka ku guulaystay abaalmarinada caalamiga ee halkaasi laga bixinayay haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano ayaan khadka telefoonka ee bakhdad kula xiriiray maxamed cabdulaahi dhaaley oo ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaana marka hore aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo tartankaasi bakhdad lagu qabtay iyo waxa uu ahaa waxaan joognaa baqdaad oo ah caasimadda ciraaq waxaan u tagnay aniga oo hogaaminayo laba ciyaartooy oo ila socota oo wafdiga ka mida inaan ka qayb galno ciyaaro caalamiyaho halkan ka dhacaya waxay ahayd marka ugu horreysay oo ah imaano annaga oo soomaaliya xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud iyo guud ahaan soomaaliya matalayna ilaahay mahaddiis tartankii maanta u dhaca wuxuu ahaa tartan half maratona oo orodka dhaadheer ee waddooyinka lagu cararo ah waxaan waxaa ka qayb galay ilaa wax ka badan konton ciyaartooy oo adduunyada ka kala socoto ilaa soddon dal wax ku dhow ka socota soomaaliyana waxay ka mid noqotay afarta dale ugu horeysa oo boosifka ugu horeeya yimid ciyaartooygii noo cararayay wuxuu ka mid yahay tobanka ciyaartooy ugu horeysa ee caawa abaalmarinada heli doona oo xafladooda ay hadda wax yar ka dibdhici doonta hadduu ilaah yidhaahdo marka waa markii ugu horreysay oo tartankan aan kasoo qayb galno waana markii ugu horreysay oo aan bositionka noocaasa iyo iyo mataqaanaa guusha noocaasa aan ka helno inkastoo wax ka badan oo kasii waaweyn loo baahan yahay haddana iyada lafteeda waxay dhiirigelin u tahay ciyaartooydan yaryar ee maanta halkan timid ee tartankan aadka u weyn oo dalalka waaweyn iyo ciyaartooyda aadka u waaweyn oo mataqaanaa u khibradda badan ay ka qayb galayeen booska noocaas ka soo istaagay marka maxamed orodyahanada soomaaliyeed ee tartan ka qayb galaya ee sidaad adiguba sheegtay afarta ugu horreysana ka mid noqday waa tallaabo wanaagsan guud ahaan marka maxay kaga dhigan tahay dhinaca orodyahanada soomaaliyeed tartankan ay ka qayb galeen iyo kaalintan ay galeen markaad horta kaalinta orodadan dhaadheer orodkan dhaadheere half marathonka ama marathonka la yidhaahdo waxaa la abaalmariyaa tobanka ciyaartooy ugu horeysa marka saas ay tahay soomaaliya waxay ka mid noqotay tobankaas ciyaartooy ee ugu horeysa hal ciyaartooya uga mid ah laakiin dalalkii ordaya markii la isbabar dhigo dalka afaraad ee ugu horreeya ahayn dalal fara badan oo runtii dowlado muddo fog shaqeynaya ay ka jiraan oo aan dhibaatooyinka soo marno oo kale aan marin oo ciyaartooydooda ay fursado badan oo tababaro iyo wax kastale ay helaan ayaa naga dambeeyey oo ciyaartooygeena ay ka horreeyeen marka taas loo fiiriyo marka wax weyn ayay kordhinaysaa oo marka ugu horreyso ciyaartooyda halkan timid ee tartankan gashay waxay waxay siinaysaa dhiirigelin aada u weyn qaarkooda markay ugu horreysa u tahay oo tartan caalamiya noocan ay kasoo qayb galaan marka iyaga laga tago waxay dhiirigelin u tahay oo fariin dhiirigelin iyo farxadgelin leh ay u diraysaa ciyaartooydii dalka joogtay iyo sidoo kale cid kasta oo ku faraxda oo danaynaysa guusha soomaalida marka waa wax runtii aada u weyn oo muujinaysa in wax intaas ka badanna la qaban kara haddii dadaalka hadda baxay iyo mid kasii badan la bixiyo waa tahay marka orodyahanka soomaali matalayey ee kaalinta afraad galay ee abaalmarinta ku guuleystay dadka abaalmarinta ku guuleystay ka mid a marka magaciisa haddaad inoo sheegto dhinaca kale xiriirka ciyaaraha fudud sidoo kale maxaa iyagana uga qorshaysan ciyaaryahanadani ama orodyahanadani soomaaliyeed ee hadda ka qayb galay tartankan iyo kuwa kale ee soomaaliya ee soomaaliya joogaba marka la fiiriyo kaalinta ay hadda ay halkaasi ka gaareen orodka baqdaad lagu qabtay ciyaartooyda hadda abaalmarinta helaayo waxaa la yidhaahdaa cabdi daa-uud waxaa isna la socda oo booska isaga ku xigo galay maxamed daa-uud maxamed oo ciyaartooygii ahaa olombikada adduunka sanadkan ka qayb gala soomaaliya ku masalay marka san ku saabsan maxaa xiriirka arrintaas ay ka baran karaan ama maxaa uga soo bixi kara runtii sida hadda aa ku sheegayba waxaan hadda dhacay ama qabsoomay waxay kami ka mid yihiin waxyaabaha runtii xiriirka iyaga dartooda u jiro oo u shaqeeyo marka in ciyaartooyga soomaaliga ah uu tartamada dibadda yimaado guulo uu soo hooyo magaca dalka uu mataqaanaa kor geeyo oo sidii beri la ahaan jiray iyo si kasii wanaagsan uu gaarsiiyo waa waa waxyaabaha xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud uu shaqeeyo dadaalka uu bixiyo marka dhiirigelinay xiriirka laftiisa u noqonaysaa waxaana halkaas laga arki karayaa in intaas in ka badan la samey karo waana la samey jiray oo soomaaliya waxay ahayd mid ka mida dalalka adduunyada ugu qiimaha badan xagga orodka oo loogu qiimeynta badan ogyahay oo lagu tixgelinta ogyahay marka sii oo kale inay dhacdo wax weyn ma ku fadhiso haddii dadaal badan la bixiyo waana rajaynaynaa meesha hadda la joogo oo bilowga ah in laga sii socdo oo meelo sarsare la gaaro haddii waa leedahay maxamed cabdulaahi daali oo ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya isagoo baqdaad joogay oo khadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa tahay aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya laanta afka soomaaliga waxay dib uga daalacan karaan websaytekeena v o a somaly com subax wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay haatanna kusoo dhowaada codkii ee bahawr raxmede cumar dhuule iyo heeskii bureeqo
heeskaasi bureeqa iyo codkii fanaanka cumar dhuule allan xariista ayaan kusoo gabagabeynana baahinteena idaacadedoodii ka milisay v o a tan iyo kulanti dambe waxaad ileenahay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.